SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales at sbs.com.au.
waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo magaalada muqdisho ku qabtay shir jilaaid ayaa dowladda federaalk ee soomaaliya si weyn ugu dhaliilay waxaana uu ka hadlay dhinacyo fara badan oo uu ku dhaliilay dowladda gaar ahaan maamulka gobolka banaadir oo uu ku eedeeyey inay lacago canshuuraha aad u fara badan ay ka qaadaan shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda hase yeeshee aanay wax badan ka qaban sida uu yidhi xaaladda caasimadda iyo guud ahaanba gobolka banaadir xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa waxa uu sheegay in dadka gobolka banaadir lagu mashquuliyey arrimo fara badan oo qabyaaladeed kuwa oo isku qabsanaya arrimaha degmooyinka gobolka taasoo ah wax aan xilligan loo baahnayn sida uu yidhi dadkii waxaa lagu mashquuliyey degmooyin iyo qabiilo kale leh ayaa tihiin waxaa wakhti looga lumiyey qabiil qabiil hadda ka hor aan soo xasuusannaa in saddex iyo toban kursi la yidhi banaadir ha la siiyey wakhti looga lumiyey dadka reer muqdisho in degmooyin la siiyo iyo in kuraas la siiyo uma baahna waxay u baahan yihiin maamul ay soo doorteen hadduu yahay heer degmo iyo heer gobol oo ay kula xisaabtamaan canshuurta ay siiyaan taas maadaama ay meeshii ku jirin oo wax adeega dadkii aan loo qabanaynin waxaa wakhti looga lumiyey waxyaalo oo nacaraad jaahili ah oo qabiil u eg inay isku maantoo dhan isku haystaan shacabka saas u daahlan aada u dhibaataysan yaa meel kasta waxaa lala taagan yahay waxa la yidhaahdo canshuur xarga goosatay xildhibaanka ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka banaadir ay ka cabanayaan canshuuro xaddhaaf ah oo laga qaadayo taasoo uu sheegay inaan wax muuqda lagu qabanaynin islamarkaana baarlamaankii la xisaabtami lahaa uu yahay mid madaxtooyada ay maamusho siduu hadalka u dhigay muwaadiniinta aan la kulmay ee qeybaha kala duwan kulli waxay ka cabanayaan canshuur xaddaaf ah oo aan la garanaynin jaabka ay ku dhacdo sax waaye dowladdu waxay ku dhisan tahay waa canshuurta muwaadinka laga qaado nooc kastay ahaato laakiin waxaa muwaadinka canshuurta looga qaadaa in loogu adeego waxaan islahayn xadka canshuurta la qaado iyo adeega wax lagu qabto sababtana waxaa ugu wacan inay canshuurtii qaadayaan shirkado gooni ah bannaankan lagu kala goosto wixii dadka laga soo qaaday oo dadkii aan waxba loogu qabanin haddii muwaadinka laga qaado canshuur guri canshuur ganacsi canshuur jidka uu maraya gaarigiisa canshuur waxa soo galo inkamkiisa ah canshuur mishaarkiisa ah canshuur la yidhaahdo ama adeeg la yidhaahdo qashinkaa lagaa qaaday iyo qashinkaa jidka laga qaaday kulli asaga haddii lagu dallaco oo aan waxba loo qabanin laakiin taas beddelkeeda oo magaaladii bullaacado miran ay tahay jidadkii ay markii roobda ay xirmayaan oo meel la mara aan la arkaynin dadka ay hal saac isaga safrayaan magaalada gudaheeda oo ammaankii aanan horumar intii la keenay dhaashiisan aan lagu daraynin taas waxay tahay macnaheeda canshuurtaasu inay tahay canshuur aan sax waddo saxa ku dhicin si aan ognahayne baarlamaankii la xisaabtami lahaa canshuurtaas muwaadinka laga qaado inay bangiga dowladda ku dhacdo in dadka loogu adeego waa midka aan sheegnay jaabka madaxtooyada galay hase yeeshee eedaynta uu jeediyey siyaasigan xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa waxaa ka jawaabay maamulka gobolka banaadir gaar ahaan guddoomiye ku-xigeenka arrimaha amniga iyo siyaasadda ee maamulkaasi maxamed axmed diiriye oo ugu horreyntii sheegay in muddada labada sano ka yar ee uu joogay maamulka gobolka banaadir uu wax badan ka qabtay arrimaha amniga caasimadda iyo adeega bulshada sida uu yidhi guddoomiye ku-xigeenka ayaa waxa uu sheegay in maamulka gobolka banaadir intii uu joogay uu dhisay ilaa shan iyo toban waddo oo laami ah taasoo ay ku dhiseen sida uu yidhi canshuurtii laga qaaday dadka degan gobolka banaadir oo dib loogu celiyey isagoona carabka ku adkeeyey in dowladda soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir uu wax badan ka qabtay amniga iyo sidoo kale horumarinta caasimadda cabdiraxmaan abdishakuur magaaladan waxay soo marta halka inuu degan yahay magaaladan ammaanka ay haysato waxa ay haysato dowladdu wixii ay qabatay waxaasoo dhan kama uusan sheekayne meel kale waxaan arkay magaalada muqdisho dadkii canshuurihiyaa laga qaadaya lagumana celin leeyahy maamulka gobolka banaadir wuxuu joogaa laba sano ka yar shan iyo toban laamiyuu dhis shan iyo toban laami ayuu dhis oo hadda kuwana xarigga laga jara kuwana hadda socda waxaan ka fakaraynaa labada sano hadda laba kun labaatan iyo afarta hadday dhammaato meelaa laami ahayn in la waayo xaggee waxaas ka yimaadeen canshuurtii dadka laga qaaday oo lagu celiya soomaha ma jawaabkaa lagu shubta macnaha dee cabdiraxmaan mashkuur asagu hadduu ayraboorka inta ka soo dego xildhibaanku halkan degan yahay oo magaalada uusan marin magaalada horta amnigeeda jagboyntiyada waxaa ka jira wixii ka jiri jiray oo maalin kasta asagu uu ka qayli jiray maanta waxaa ka jira dhismaha iyo magaalada sida waxa ku socda waxaasoo dhan waxaa la rabaa inuu asagoo og uu ka hadlo hawsha uu ka hadlo dowladda soomaaliya shaqo weynay haydaa amnigay shaqo weyn ka qabatay waxa kaloo dabadda iyo arrimaha dabadda ay ka qabata hadda waxba iskaga sheegi mayno qof kasta waa og yahay maamulka gobolka banaadirna bulshada soomaaliyeed shaqo wuxuu u hayaa magaaladan aafaan ahayn war ahayn in layska sheegaa aan ahayn amniguu ka shaqeeyey wuxuu ka shaqeeyey horumarinta bulshadaanu ka shaqeeyey wuxuu afar iyo labaatan sac ka shaqeeyaa dadka inaan lagu dhibin canshuuraha iyo qaabka looga qaadayo wuxuu ka shaqeeyaa jidadka iyo maaragtay meelihii ay dadku mari lahaayeen inuu ka shaqeeyo canshuurtana sideedaba annagu dadka aan ka qaadno waxa aan kaliyahooba aan hubo inaan aad iyo aad uga taxadirno sidii loogu celi lahaa bulshada laami hal kilomitira oo la dhisay inta lacagahoo lagu dhisaayo waxaa laga yaabaa dadku inaysan fikir ka haysan halka kilomitiroo la dhisaayo laba milyan oo lacag agteeda ku baxay waxaa la dhisayaa waa laami maahan jidcadda maaha laba milyan oo lacaga ku baxayda dhinaca kale ciidamada ammaanka ee gobolka nugaal ayaa waxay howlgallo ballaaran oo ay ka sameeyeen magaalada garoowe ee xarunta dowlad goboleedka puntland ay kusoo qabqabteen waxyaabaha maanka duuriya qabri aad u fara badan iyo sidoo kale raggii isticmaalayay oo laga soo qabtay gudaha magaaladaasi guddoomiyaha gobolka nugaal cabdiraxmaan xaaji abshir ayaa howlgalkaasi kadib warbaahinta la hadlay isagoona si weyn ugu mahadceliyey taliska ciidanka iyo sidoo kale ciidamada ammaanka ee howlgalkaasi iyagu sameeyey waxaana uu sheegay in meel kasta oo ay ku baxsadaan looga dabategi doono dadkaasi ku howlan maandooriyaha oo sharciga lala tiigsan doono ciidamada magaalada ka howlgalay oo amniga sugaya kuwa amni darrada wada sugaya waa bogaadinaya waana u taaniyadaynaya howlaha ay qabteen ay ku guulaysteen hadday daraagis tahay iyo hadday hub tahayba waa intii ay u soo shaqo galeen oo ay ku guulaysteen ajarkada iyo khayrkada allaha siiyo saraakiishii iyo ciidamadii iyo taliska qaybta oo hawshaa qabtay waana hawsha u idmanaayeen xalay waxay qabteen khamri tiro badan bay qabteen cabtoy tiro badan bay qabteen oo dalka iyo dadkaba dhibay oo ummadoo dhan kala hayaysatay khamrigaas iyo cabtoydaa la qabtay way ku guulaysteen ciidamadu sida ugu dhaqsaha badan baan sharciga adag ula tiigsanaynaa bulshada iyo caalamka iyo saxaafadda ummadoo joogta haddii ilaahay nafta noo daayo cabtooy waxa la yidhaahdo meel allaala meeshuu galo waa laga dabagelayaa ama tuulo ha noqdo ama magaalo ha noqdo kii gobol kalete xataa u fakada gobolka kalete taliyihii biliisku waa joogaa waa laynoo amraya hebel hebel baa gaalkacya naga galay hebel hebel baa booso naga galay qarra naga galay laascaana naga galay abarkiisa asagaa laga sugaya iyo annaga waa laga soo qabanaya cabtooyda ina wereerisay akhriya adduunba muslimkii seejisay gacan buuxda intaa haysaan maaha inta kaleeto ina ilaahay inoo fududeeyo baanu ilaahay ka rajaynaynaa cabtooyda waxaa weheliya dadkii dhallinyarada ahaa oo magaalada ama waxbarashada ka baxay ama haddeer ku jira ciidamada amnigu amar bay u qabaan gaarigii soo jeed iyo aargooyinka iyo gabadhii lagu qabto sharcigaa lala tiigsanaya magaalada daafeeda guddoomiyaha gobolka nugaal waxa uu dhanka kale ka hadlay isqabqabsiga dhinaca dhulka oo berihii ugu dambeeyey ku soo badanayay deegaanada puntland gaar ahaan magaalada garoowe dadka dhulka caadaystay inay dadku qabsadaan ama dadka ku soo bareeyaan oo dowladda hoose iyo guddiga nabadgelyada nafiya noadibay biliisku waa garanayaan in allaala intii waaran u go-an yahay iyo in allaala intii caadaysta dhula fardafuuliyo maxaad caliyo nimankaan ma yaqaanina idinkaa laydinka rabaa inaad ka faa'idaysataan in allaala intii dhulku hadli jirtay shabaqlaha iyo sheeladu inoo geliya in allaala intii ummadda dhulku qabsan jirtay dhulka go'aankiisu waxa weeye in laga howlgalo waa waa qodobka labaad oo khamriga xiga dhulka lasku qabsanayo caadistayaasha dhulka qaatuldarqyada ah akhriya dumba waa la seejinaya cabtoyda waa ka daran yihiin waxaana u sheegaynaa ummadda intaanu qabannay intaanu qaban doonnaba qof ilaahay abuurtay garowa lagu xidhi maayo qof ilaahay abuurtay garowa lagu xidhi maayo inta gaalkacyo ugu sokaysa inta booso ugu sokaysa xataa maxkamadda garowa laga saari maayo
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho